فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kenya oo duqaysay guri aroos ka jiray habeen hore ka hor intaanu dhicin weerarkii laamo qaar ka mida dadkii weerarka lala beegsaday oo halkaa ku dhintay ehelada kuwa kenyaatigu ay dileen sidee bay u arkaan weerarka shala subax lagula jarmaaday laamo islamarkaasina lagu laayay kenyaatiga iyo maraykanka sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka oo bogaadiyey weerarka laam uu ka dhacay ee maraykanka iyo kenyaatiga lagu xasuuqay hogaamiyaha mid ka mid a qabaa'ilada soomaaliyeed oo ka hadlay weerarkaas culus ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay qaaday dadka soomaaliyeed sidee bay u arkaan khasaarihii maraykanka ku gaaray laamo qaasim sulaymaani oo maraykanku dilay oo maanta lagu aasay magaalada tahraan ee caasimadda waddanka iiraan maxaa iiraan u qorshaysan sideese noqon kartaa saamaynta dilkaas ka dhalata warbixin arrintaasi la xiriirta ayaanu idiin haynaa u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag shalay subax ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar waxay kula jarmaadeen saldhig maraykanka iyo kenya ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka laamo ee dhulka muslimiinta ee kenya ay haysato saldhigga simba ayaa waxaa ka dhacay weerar xoog leh ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin oo hubaysan ayaa gudaha u galay halkaasna waxaa lagu laayay ciidamadii maraykanka iyo kuwii kenyaatiga ee ku sugnaa bayaan ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay ku xaqiijisay in toddoba iyo toban askari oo maraykan ah halka ay ku dishay sidoo kalena ay dhegta dhiigga u dartay sagaal ka tirsan ciidamada kenya ee maraykanka halkaasi ku weelinayay xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay shaacisay in toddoba diyaaradood oo ciidamadu isticmaalayeen ay halkaa ku gubtay sidoo kale shan gaari oo kuwa maraykanka ahna ay dabqabad siisay maraykanku waxa uu qirtay qayb ka mid a khasaaraha halkaasi ku gaaray waxaanuu sheegay in dhimasho iyo dhaawac halkaasi ciidamadiisa lagu gaarsiiyey waxa uu qariyey magacyada askarta halkaa looga dilay waxaanuu war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in loo baahan yahay in magacyadaasi aan la shaacin inta xiisadaani ay taagan tahay haddaba sideebaa loo arkaa weerarkaasi maraykanka loogu geystay gudaha kenya barnaamijka dhuuxa waraysyada caawa intiisa badan arrintaa ayuu ku qotama sheekh jaamac cabdisalaam waxa uu ka mid yahay culummada diinta islaamka waxa uu bogaadiyey weerarka laamuu ka dhacay ee maraykanka iyo kenyaatiga lagu xasuuqay bismi illaahi alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wabacd arrintaas waxaan odhan karnaa waa nicmo ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta uu ku manaystay cadowgoodiina uu ku jaanguriyey oo ku damaaray ku halaagay nicmadaasina shukri bay u baahan tahay iyo in la garto inuu ilaahay bixiyey aynan awooddeenna iyo ragnimadeenna keliya aynaan ku xaqiijin ragnima waa ay ka dhacday meesha waa laga muujiyey laakiin ilhaaminteeda iyo tawfiiqinteeda iyo yaa iska leh yaa dadka qalbigooda noocan ka dhigay yaa ilhaamiyey yaa u sahlay ilaahay wuxuu leeyahay markuu reer bani israa'iil inooga hadlayay sal bani israa'iila kama aataynaahum min aayatin bayina imise mucjisaan siina reer bani israa'iil bal weydii waman yakfur biaayaati illaah fa ina allaha shadiidu alciqaab aayaadka ilaahay cidda ku kufrisa ciqaabtiisu way adag tahay marka waa nicmo ilaahay xaggi ka ahaatay waxaan waan isaga inaan ugu shukrino ay waajib tahay tii beli dogle iyo tan iyo wixii ka horreeyey oo futuuxaada oo dhan waxa weeye waa nicmo ilaahay noo furay weeye maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika laha wixii naxariisu ilaahay dadka uu furo waxa weeye cidaan isaga ahayn oo kaa joojin kartaa ma jirto waa futuuxaad rabbaaniya ee ilhaam iyo tawfiiq iyo awood rabbaaniya weeye oo waxa weeye in tansurullaaha yansurkum inoo taal ilaahay haddaan u gargaarno wuu noo gargaarayaa waaladiina jaahaduu fiinaa lanahdiyanahum subulana subushu fiqiga oo la fahmo keliya maaha dagaalka qaabkiisa oo la fahmo maaha waxa weeye subulu mataqaanaa tacaawun dadka qalbigooda in ilaahay sujeediyo oo tacaawuno oo ay cadowga u midoobaan baa ka mid a waxaa ka mid a in teknolojiga iyo futuuxaadka ilaahay u furaa ka mid a lanahdiyanahum subulanaa tawfiiqdii noocay tahayba iyo ilhaamaadkii iyo khayrkii waa la helayaa haddii la jihaado oo ilaahay jidkiisa lagu jihaado culmo badan baa ku fasilaya waladiina jaahaduu fiina inay jihaadka inay horyabaad ku dhacayso laakiin cilmi barashadii baa soo gelaya cibaadadii oo aad badisaa soo gelaysa wax walba oo khayra qofku ku dhaqaaqo waxa weeye waladiina hatadow zaadahum hudan kuwii mataqaanaa hanuunay ilaahay hanuun buu kordhiyey halka dalaalkuna uu cagsigiisa yahay oo ilaahay uu leeyahay falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markii ay qalbigooda ay jeensteen oo khayrkii ka jeensteen bidcadii iyo khuraafaadkii ay u jeensteen iyo madaahibtii hadaamada munxarifka ahayd munxarifka ahayd tasawufka iyo qurunka iyo adiga shirkigii iyo macaasidii markay u jeensteen waxa weeye qalbigooda ilaahay waa sii jeeday khayrka waa ka jeeday marka khayrkuna waa sukaa waa isu kaa furaya oo waa kuu badanaya sharta haddaad dariiqeeda martidna way kuu badanaysaa khulaasatlkalaam waxaa weeye nicmadan ilaahay baana siiyey subxaana wa tacaala ilaahay baa nagu hanuuniyey halkii qaacidadu markii hore ay ahayd waxa weeye walayaqdifana allaahu fii quluubikum arucb walayansicanna min quluubi caduwikum almahaaba quluubta cadowgiinana mahaabada ilaahay waa ka saaraya haybada idinka haybaysan mayaan idinkana wahni iyo dacfi baa idinku dhacaya maanta wahniga ilaahay waa naga qaaday waa kaa walaalihii waxaasay samaynayaan nafba inuusan soo noqon buuba ku talagalay waa kaasaa bal adigu iska dhici marka cid iska dhicin karta ma leh kolka waxa weeye ilaahay wahnigiibuu muslimiinta ka qaaday mujaahidiinta uu ka qaaday wax badanoo futuuxaad uu siiyey waxa weeye qalbigooda baa laysu dumaya waa kaa sharqi iyo qarbi laga imaanayo camalkii laga soo aadayo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa bulshada muslimka ah o dhan waxaan ka baryanaa rabbi subxaana wa tacaala qalbigooda inuu tuso tacaawunka ilaahay uu waajibiyey watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waajibkaas ummaddu way dayacday ilaahay aayaddiisi waa la garan maray jihaadkina waxaa laga dhigay waxaan maanta suuragal ahayn waayo goormuu suuragelaya hadduunan maanta suuragal ahayn goorteebuu kuu suuragelayaa jaho walba waxa weeye waxa madax ka ah nin gaalo ay soo tababartay ama gaalada naftigeeda hay-addii baaba dul taagan marka shima adig wax soo saaraysaa fukaraysaa technology iyo awood iyo qaab ay yeelanaysa yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasica fa iyaaya facbuduuna soo ilaahay male war wadankan labada kun saddexda kun oo kilomitira oo wada qaabaadka iyo biyaha iyo buuraha miyaa gaala wada imaan kartaa geed walba kugu imaan kartaa geed walba inta tagta ilaahay maa ku caabudid oo sacno wixii aad samayn kartid samaysatid oo cadowga yac iska tiraahid maxaa weye ma magaaladan adiga ma maxaa maxaa ku yaala waxa ku yaala maxay yihin magaalada marka waxa weeye ilaahay haddaan u nusran nasrigan waa noo kordhinayaa nicmadaana shukri bay u baahan tahay waa wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ilaah baa arrintan suurtogeliyey isagaa gamay isagaa walaalihii ka dhigay saaruuq kacaya oo cadowga meeshiisa ugu tegaya isagaa tamkiinka iyo mataqaana siiyey subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay ka barinaa maalin walba nairobi calanka laga taago oo meel kastio shisheese laga taago oo washington laga taago muslimkuna meelay joogaanba ay baraarugaano gaale iyo muslim inaan tacaawun iyo ka dhaxayn iyo waxwada qabsi iyo danwadaag war muslim goormu gaalo dan wadaag la noqon kara danta dhex mari kartaa maxay tahay laa tatara'a naaruhumaa baaba nabiga leeyahay dabkooda isuma baxaaba laleeyahay miyaad beenisa nabigi sala allahu alay wasalam nabigi miyaan beeninaayo hawadeenna iska rumayna dabkeenu waa inuusan isu bixin mabdi ayaga anugu muslim baanahay dalkan anaa le waa inay dhacdaa gaalow gadaal iga istaag adigii kan kula socdo saas haddaan qof walba muslimi ku fekerin waxa weeye dulli iyo dacfi iyo isticmaar iyo diin la'aan ayaa soo bixi doonto bilahi towfiiq weerarkan hadda kenya ka dhacay maraykanka iyo kenyaba aada uga cabaadeen oo ciidamo ayaa looga laayay ma isleedahay maraykanku wixii uu mudnaa ayuu helay maadaama dad muslimiin uu ku soo duulay oo caruurta soomaalida uu laayo oo xoolahooda uu laayo oo ganacsatada uu laayo oo haddana saraakiil baan dilay uu leeyahay waa shaki male taas qof walba taa wuu garan karaa inay abaalkoodii ay dhadhamiyeen marinkooda in la mariyey ilaahay uu subxaana wa tacaala u sahlay in laga argoosto iyaguna dalka xasuuq bay u soo aadeen inay mataqaanaa madaxa noo salaxaan ama ay maaragtay falebasankore noo rakibaan umaysan imaan inay xasuuq bay u yimaadeen inaguna haddee rag baynu nahay waa inaynu meeshaan ku soo gaarnaba aanu xasuuqno biidni illaahi tacaala
dadka muslimiinta ee ku dhaqan ee barigan africa maxaa la gudboon oo soomaalida ay ugu horeyso maxay taha talada la siinayo gaar ahaan ee dhalinyarada waajibku dadkoo dhan boolsaanaya dhalinyaradu waa inay iyagu dhaqaaqaan laakiin waalidkuna waa inuu ku taakuleeyo maandhow jihaad hadda meelaha qaarkood waxaa ka dhacaysa inuu yidhahdo wallaahi anigu ama jihaadkan aadaya haddii kale baawur ha la ii gado moota ha la ii gado saan ha la ii yelo waxaase la ii guuri oo la yidhahdo war yuusan wa aadan jihaadka arrintaasi waxa weeyaan waa inxiraaf aad iyo aad u foolxun wey maxay tahay canugaagi inaad gaalo u dirtid degaan gaale aad u dirtid wuxuu kala kulmaayo ma diintiisaa la bedeli doonaa ma fosqi iyo cisaan iyo faajirnima u dhex geli doonaa dal gaale canugaagi inaad u dirto jihaadkiina aad maaragta u aragto halaag waxa weeye haadaa caynu linxiraaf weeye inxiraaf aad iyo aad u weyn weeye bulshada haysta qaarkeed waxaa la gudboon waalidka inay ilmaha diyaariyaan oo iyagii haddaysan bixi karin halkii canuga shahaado ilaahay ku irsaaqa waxaa leeyihi toddobaatan eelkiis ka midu jannada ugu shafeecaya marka janatulfirdows meesha u sarraysuuna mujaahidku leeyahay meelaha u sarreeya ayuu leeyahay marka ma weynaan ilaahay rumaysnayn iyo risaaladiisa iyo nebiga maynaan rumaysnayn haddaynu rumaysannahay ma warkaasaynu xaggee inaga maraya warkaas marka lagu leeyahay toddobaatan buu u shafeecaya min ahli beytihi ah xaggee arrintaas inaga aaday ilmaha dhalinyarada waa in la diyaariyaa dhalinyaradu dalkooda waa inay difaacdaan haddii kale waxaan ku talagelaynaa jiilasha soo socda oo baasha cilmaaniyada lagu tarbiyeeyo oo gaaloobaya oo aan diinba aan ku dhalanaynin dembigooda inagaa sii xambaarayna ilaa inagaa gacanta ka bixinay diintii qaaliga ahayd ee ilaahay ina siiye subxaana wa tacaala dadkani maantay fursad weyn bay haystaan hadday kacaan oo diintooda difaacdaana ajarka ilaa iyo qiyaamaha dadka diintaas ilaahay ku dhaqmi doona oo dalkaa ilaah ku caabudi doona ajarkooda waxbay ku yeelanayaan cid kastoo jihaad jihaadka wax macnihiisa loo gaari waayey ajarkiisa waxa weeye dalkan buqcadaas inta ilaahay lagu caabudayo ajarkaa waxbaa ku leedahay marka waxa weeye jaanis weyn weyn weyn baa ummadda u furan dalkan si kale maanta gumaysi kaga bixi maayo waxba etoobiya iyo isku kala daadin etoobiya tii weeye adduunka ilaahay waxaa ka jira ugu gumaysiga xumayd tii iyo tuka xun weeye waxa weeye ortodokis mutacasib ah oo aan duuniya aakhira midna kuwa ogolayn weeye oo dulli ah marka ameerikana waa ka go'an tahay markii uu ra-iisul wasaarihii dowladdii hore cabdirasaaq xaaji xuseen u dhahayay laba kun baa inta la weydiiyey aqoon-yahana afti laga qaaday soomaaliya etoobiya in lagu daro maxay idinla tahay oo ay maya ku jawaabeen hal nin keliya maahay intii kale maya ay ku jawaabtay islamarkaana wuxuu yidhi maraykan way ka go'an tahay soomaaliya waxaa la yidhahda inayan jiri doonin etoobiya lagu daraayo etoobiya markii lagu darmana etoobiya waa tii waxaan gumaysi iyo xasuuq ahayn iyo maaragta horukac iyo in laga ar hadda eritreya meeqay maraysaa ummaddeeda halkii toddobaatan iyo shan ay muslim ahaan jirtay maanta waxaa lasoo saarayaa inay maaragtay soddon iyo ay sii ordayso intii kale la gaaleeyey ilaa canuga marka lageeyo iskuul maaragtay kirishtaana maxaa ka sugaysa adig dhaqaalihiina dowladda gacanta ay ku haysa dowladdiina kirishtaan tahay dadka inta dhaqaalaha lagu sabaayo oo waxbarashada lagu sabaayo oo jegada lagu sasabayo khalaas ummaddu gacanta ka baxaysa marka dalkan inaynu ummaddeenna dambe aynu dhexalsina gaalnimo inaguna gumaysi aynu haddaba u jeedno inu naqaan noociisa aynu u bareerno waxaa inaga badbaadin karaa ilaahay subxaana wa tacala aan diintiisa ugu nusrayno aynu jihaadno aynu niraahno gaalow dalka anaa ilaahay makaniyey waxba inagama dhexeeyaan isku jaal ma nihin isku mataqaanaa dan ma nihin dan wadaag ma nihin aan dibadda kala marno taas waa lagu badbaadi karaa baan isleeyahay marka bulshada waxaa la gudboon inay fadhiga ka kacdo fadhiga inay ka kacdo oo ilaahay aayaadkiisa ay rumayso oo wacdigiisa iyo nasrigiisa ay rumayso ilaahigii mataqaanaa taariikhda markii dib loo raacay imisaa taafag ba iska dhaafa teeni soomaaliya shan xamlaa hadda mujaahidiinta lagu soo qaada mise toddoba yahay shan xamlo oo indian ocean u dambeysay waxari kama afqurman mujaahidiinta wax gaaree ma jiro dagaalkii saliibiyiinta oo xamlooyinkii oroba oo dhan ay soo qaadi jirtay sagaal xamlay soo qaatay tii u horreysay oo aan ninaba ka hortegin oo dadka xasuuqeen mooyaane intii ka dambaysay halaagii jabku ayuu ku dhacay tataarkii oo indoochayna indho yaroo dhan ay soo duushay oo caalamkao dhan ay qabsatay intii aan afrika ka ahayn afrika waxay rabtay inay ka soo gasho masar masar oo keliya ka hortagtay ilaahayna waa ku jabay war maantay ilaahigii xilligii saxaabadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ruum iyo faris jebiyey maanta ma waxaa laleeyahay yurub iyo amerika ilaahay kama adka miya ilaahay waa ka adag yahay balaa ilaahay waa ka adag yahay waxay dhaheen ina rabban kafaaka maa kaana bilamsi sayakfiika fii qadin maa yakuunu ilaahigii shalay kaa badbaadiyey wixii jiray oo dhib ahaa hadday cudur ahayd hadday col ahayd sayakfiika fii qadin berrina isagaa kaa kafina kaa kaafinaya maa yakuunu wixii ahaada qaacidadaas waa in la qaato ina rabban kafaaka maa kaana bilamsi sayakfiika fii qadin maa yakuun ilaahay ruum iyo faris xilligii nebiga jebiyey maanta ruum waa ka adag yahay maanta amerika wabilahi towfiiq dalka iyo dibadda ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa weerarka ka dhacay laamo ee maraykanka iyo kenyaatiga lagu laayey weerarkaas oo ay fulisay xarakada shabaabulmujaahidiin imaam maxamuud xaaji xaamuud waa imaamka beesha abgaal waxa uu ka waramay sida ay u arkaan weerarkaas waryaheena caydaru sabriye ayaa la kulmay alxamdulilaah alxamdulilaah alxamdulilaah ilaahay baa mahadle ilaahay baa mahadle mahad meel ay ka bilaabato meel ay ku dhammaato aan lahayn intaas kabacdi marka hore waxaan salaamayaa bahda idaacadda alfurqaan oo mar walba u taagan sidii ay ummadda u gaarsiin lahayday dhacdooyinka ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda ka dhacay si hagar la'aan habaya maalin ummadda ugu taagan jazaakum allahu khayr aad baanu soo dhoweyeynaa arrinta shala subaxi dhacday ay noo farxad gelisay anugu ilqabowsannay haddaan nahay waxgaradka odayaasha gobolka guud ahaan gaar ahaan haddaan ah imaamka afgaal shalay inta xarbigu socdoo dhan ilaahay baan baryaynay ducadaan wadnay markuu soo gebagaboobay oo guushii ay noo soo gudbisay kama dambaystii bahda warfaafintu aad iyo aad ayaan ugu ilqabowsannay ugu faraxnay shacabka dham ayayna farxaddaas mataqaana muslimiinta ah ayaana la wadaagay hadday ahaan lahayd dibadda kuwa jira hadday kuwa dalka jooga aan lahayd xaruntan gobolka shabeellaha dhexna si weyn ayaa arrintaas mataqaan looga soo dhoweeyey muslimiintuna ay ugu farxeen insha allahu tacaala allah subxaana wa tacaalana waxaan ka baryaynaa sidaas iyo si la mid ah in hawsha allah subxaana wa tacaala uu nooga dhiga insha allahu tacaala imaam ma aha markii ugu horreysay saldhig milatari ee ciidamada maraykanka ay kuleeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadaan soonay afjaraan dhacdadaani maxaa cashiro ay ka qaadan karaan ciidamada maraykanka iyo kenya casharumay ka qaadan karaan inay dalkeenna isaga baxaan kuwa jooganay ka qaataan dib dambanaysan ugu soo naqanin cagaha wax ka dayaan halkaasay mare sababtoo ah waxaa loo camrayoo beentuu sheegaayey waa ciidanka maraykanka tan ku dhacdana waa ujeedaa jabka iyo halaaga waxay sheegtaan inay tababar milatariya caalamiya ay qabaan marka waxaa ka tababar badan way saran yihiin kuwa allah subxaana wa tacaala tuujiyahayo ou toosinaayo ou tasqiyayhaayo ou tilmaamayo ou gacantahaayo ayaa ka tababar badan ka cilmi badan guusha mataqaan sheeg ayada ayaa helaayo sababtoo ah allah subxaana wa tacaala ayay ku xiran yihiin marka maraykan iyo kenya iyo afrika dhammaantood waxay ogaadeen wax ay hayaan haba yaraatoo gacantoora ku jira inaysan jirin marka waxaa la dhihi karaa isku soo wada duuba waxaa la dhihi karaa gaaladu inay wax badan isbedel ay ku samayn doonto insha allahu tacaala saamayn weynay u geysan doontaa waayo diyaaradihii muslimiinta ay ku gumaadayeen baa hortoora lagu baabi'iyey ayagiyaa saraakiishooriya askartooda hortooda lagu laayaa la jiidayaa ma inkiri karaan raayihii tawxiidka ka dulbabanaya allaahu akbar ilaahay baa ku mahadsan waxaasoo dhan waa nasri muslimiinta ilaahay siiyey ballanqaadkiisii ayaan helnay waalcaaqibatu lilmuttaqiin wa ina jundanaa lahum alghaalibuun waxaa u wiiqmayaba awooddii gaalada guud ahaan meel kastay joogaan waxaana soo bulaalaya kor u soo kacaya awoodda muslimiinta oo muuqata waayo saakay hadda maantaad ila hadlayso xerada kulbiyow ayaa lagu baabi'iyey weli go'aan keeri iyo sooma bixin laakiin waa ka warqabnaa meel kastay joogana lagu galaa waxaa lagu galay nairobi hadday ahaan lahayd caasimadda dalka kenya waxaa lagu gala balidoogle meel kastay ku dhiig bixeenoo looga hortago waad la socotaa marka guushu waa istabajoog allah subxana wa tacaala ayaana muslimiinta nasri siiyo haya waxaa taas ka weyn madda meesha maanta ay wax ka dhaceen waa kenya marka hore waxaan ku waramayna ku weydiiyo kenyaatiga ama maraykanka markii xiryahooda mujaahidiintu ay weeraraan jawaab celintoodu waxay noqotaa xoolaha iyo dadka rayidka ay duqeeyaan maxaa keenaya arrintaas maxaa keenaya dagaalka fuliyiinta ama dadka doqomantaa sidaas u dagaala marka raggu diriray ilmahayo haweenkaya martida hurdayay dilaan waa wixii lagu yiqiinay hadda gaaladu wax kaloo hayaan ma jiraan ciifnimadooda iyo tabaryaradooda iyo quwadeedii inay baaba'day bay daliil ka tahay da waxaana leenahay hala adkaysto gaaladu way baxee ummadda soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa dagaalkana ha lagu wado insha allahu tacaalaa wayna baxayaan wayna baaba'ayaan meel cidlaa ayayna meesha mataqaana isha uga tegi doonaan hubka iyo saanada ay dalka keeneen gacanta mujaahidiintu biidnillahi alkariim ay la wadaag ay ku wareegi doontaa insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa imaam maxamuud xaaji xaamud waxa uu u warramaya wariyaheen ceydiru sibriye haddaba bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala duwanu sidee bay u arkaan khasaarihii maraykanka iyo kenyaatiga ku gaaray laamo waa kuwan qaar ka mid ah oo dhacdadaas ka aragti dhiibanaya الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار إلهي مع محمد سبحانه وتعالى allaha cadowgiisa uga yimi uusan filanaynin allah waxa weeye ku cadaabay gacanta addoommadiisa muwaxidiinta ah ma oran karo ilaahay subxaana watacaala fadligiisa siduu ilaahay uu yidhi mooyaane maalinkii beda falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama waxa weeye ilaahay baa laayay ilaahay baa addoommadiisa waa awood ilahay iskale quwadiisa iyo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku guulaysiyay addoommadiisa ilaahay maa ku mahadsan arrinta awalan wa aakhiran ka bacdigii waxaa mahad gaara iska leh raggii halyayada ah kuwii naftooda horay kuwa waxa weeye guusha islaamka usoo hooyey kuwa muslimiinta kaga farxiyey kuwa waxa weeye kaga cadhaysiiyey gaalada kuwa kaga cadhaysiiyey awliyaa u shaydaanka kuwa kaga cadhaysiiyey mushrikiinta kuwa kaga cadhaysiiyey dimuqraadiyiinta iyo hirhudada kaga farxiyey muslimiinta islaamkana guusha usoo hooyey tan waxa weeye ilaahay wuxuu uga yimi meel aysan filanaynin markasta ay dibaabaad keentaan diyaaradihii ay waxaway muslimiinta iyo muwaxidiinta ay ku duqeynayeen ay ku beegsanayeen gaaxsada ay muslimiinta ay ku leynayeen xoolaha waxa weeye bartooda intii loogu yimi dab la qabasiiyey ilaahay ciidankiisii u soo diray wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ummadda islaamka meel kastoo aad joogtaan ilaahay xifdigiisa idin geliyo bacda taxiya ilaah ku mahadsan ilaah ku mahad leh jabka iyo halaaga iyo ba'a ku dhacay saldhigaas ku yaala laamu ilaah ugu xamdinaynaa insha allah haddaan intaas ka gudbo waxaa waaye waxaan maqli jiray laba mahmahyood labada waxay yihiin waxa hadda maanta ay gaaladan noocyadeeda kala duwan iyo macaha isku dar dabadhilifkooda ay ku dhaqmaan waxaan maqli jiray waana mahmaahe ah qof inuu socda raba laakiin raadkiisa inaan la arag raba haddana taas waa mid qof soconaya raadkiisana inaan la arag rabo raadkiisa meel meel busta ana ku socda qof socda meel busta ah ama siigalena ku socda haddana raba inaan raadkiisa la arag waa dhaqanka ay leeyihiin gaalada iyo dabadhilifkooda iyo wixii iyaga la halmaala mahmaayada labaad waxaa waaye qof dhuumanayoo duudkiisana muuqdo duudkiisaa muuqdo wuxuu isku moodaa inuu dhuumanayo duudkiisaana muuqdo duudkiisaa loo jeedaa laakiin isaga wuxuu isku qabaa inuu dhuumanayo hadda waa waxa ay africom iyo sameeyaan iyo kuwan gaaladan iyo waxaan kale si kastoo ay u dhuuntaan ama ay isku qariyaan ama ay jabkooda u qariyaan way qarin kari la'yihiin waa tabtaasoo iyagoo duudkooda muuqday rabaa inay dhuuntaan si kastoo ay jabkoodii u qariyaan halaaga heesta u qariyaan waxa heesta u qariyaan dhibaatada maanta haysata shidada maanta haysata u qariyaan fahamka dadka oo hadda kor u soo kacay oo aad iyo aad ay u fahmeen waxa ka maqan ilaa ay helaan in ay maaragtay kuwa fariisan rabo aysan ahayn macnaa waxaasoo dhan ayay rabaan in ay daboolaan aan la arag laakiin wixii waa wax busto lagu socdoo oo muuqdo waaye aan la qarin karin iyagiina si kastoo ay u dhuuntaan oo maaragtay ay u dhuuntaan duudkoodiiyaaba muuqdaba waxay rabaan inay jabkoodii qarsadaan halaagoodii qarsadaan horyaana ilaahay rasuulkiisa inoo sheegeenoo soomaaliduna ku mahmaadayo gaalo jabkeeda waa qarsataa laakiin rag ayaa ilaahay daba dhigay oo waxa waaye beentoodiina bannaanka soo dhiga waxaa waaye dhuumashada ay dhuuntaanna bannaanka ku soo tuura insha allahu ilaah ku mahadsan dad badan bay ka farxiyeen insha allahu tacaala wixii meesha waxaa weye ku shahiiday shahaadadooda shahaadadoodana aqbalo ayaan ilaahay ugu baryaynaa in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan fikirkayga ka dhiibto camaliyadii barakaysnayd ee maanta dhacday alxamdu lilah uma alxamdu lilah uma alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan cadowga saliibiga ee mareykanka ee muslimiinta caalamul islaami xasuuqa iyo hagardaamada ku hayo camaliyadii maanta lala beegsaday raggii inqimaasiyiintahaa raggii naftooda u huray raggii camalka aadka u weyn ee muslimiinta caalamka gaar ahaan muslimiinta soomaaliyada bariga afrika ku nool aada uga farxiyey alxamdulilah alxamdulilah raggii camaliyada ka qaybgalay ilaahay ajir xasanada ka siiyo aflaxat alwujuuh muslimiinta soomaaliyeed haddaan nahay aada ayaan usoo dhoweynaynaa aada ayaan uga faraxsannahay quluubtana iyo shaafiyey wallaahi bilaahi muslimiinta maanta dareenkooda lama soo koobi karo sidaay ugu farxeen cadowga saliibiga ee mareykanka iyo khasaaraha aadka leexaad kale ee la gaadhsiiyey ee gaadiidkiisii iyo diyaaradihii uu cadowga adeegsanayay ee muslimiinta uu ku xasuuqayay oo mujaahidiintu ay beegsanayaan oo gubayaan wallahi wax aada lagu farxo aada buu quluubtanana maanta ugu farxday alxamdulilah mujaahidiinta waxaan leenahay sidaa iyo si ka badan weli laga suugay ragga maanta ay muslimiinta ku tiirsan yihiin ee maanta gaalo nagaga filan oo mujaahidiinta wiilasha yarkaa ee qoryaha wata weeyo ilaahay guul hasiiyo cadowgana ilaahay meel kasoo joogo ruucbi iyo halaag allah ku rido asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu aada iyo aad baan u salaamaya dhammaan weriyaasha iyo idaacadda islaamiga ee alfurqaan markaan raygayga ka dhibto weerarkii maanta ka dhacay saldhigyada kuwa kenyaati kufaarta kenyaatiga iyo kufaarta kale maraykanka alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ku mahadsan mujaahidiintana waxaan leeyahay mar kastaba in ay ku dadaalaan sidii ay gaalada mar walbaba ay u baabi'in lahaayeen ay sii laba jabaaraan insha allah aninkana aan u soo duceyno marka ducadan lacagabal kabacdeena ilaahayna waafajiyo laftayada in anugu laftayada ayn howshaas ka qayb galno la dagaalanka kufaarta iyo kuwa la socdaba marka aada iyo aad aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa markaanu nahay dadweynaha muslimiinta ah soomaaliyeed boqolkiiba boqol waan soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa umusumayo aalaaba inay kala soo xiriirta gobolka mudug waxaan soo jeedinayaa boraan baryar oo ku saabsan weerarkii lagu qaaday saldhigga maraykanka bayaanka ku saabsan weerarkii maanta waa miidan bogahaadinaa maraykan baa la baadi'iyey waa miidan bogahaadinaa bakhtiga gaaladee bannaanka waran waa miidan ku bogsoohunayaa bogihii igu yaalay waa miiday ku bahaba'an boqorow ilaahayow baryahadayda iga ajiib gaaladan baarka yeelatee baaraheeninoogu timid allahayow boqorow bar walbaba kulaa allahayow boqorow baryahadayda iga ajiib raggaa dhiigooda beecshe dartaha u baxay cadowga ku duulayee dakan dakan ka dhigay diyaaradahoodii gubaye wali duqaynta wado dulqadka muujiyaye yidhi dulmidoohonimaa allahayow daraja siiyo daji daarihii jannada allahayow daraja siiyo daji daarihii jannada waxa weeye weerarkii ka dhacay ee lagu qaaday saldhiga ay ku leeyihiin ciidanka maraykan iyo kuwa kenya ay ku leeyihiin meesha la yihahdo laamo weerarka waxa weeyaan waa weerar si wacan loo soo qorsheeyey oo waxa weeye si aad iyo aad u xeeldheer loo soo qorsheeyey oo waxaa marka la daawado sawirada la arkayaa diyaaro gubanayo waxa weeyaan iyo waxyaabo badanoo gubanayo baabuur gubanayo meel holcayso marka weerarka waxay la tahay ra'yigii haddaan dhiibto waa weerar lagu ba-ay oo waxaweyaan ciidankii maraykan iyo kuwa kenyaatiga lagu baabi'iyey lagu dhameeyey la tahay waayo hordhaca qura ayaa laga dareemayaa oo laga fahmayaa sababka qura oo waxa weeyaan mar hadday meeshii sidaa u halcayso muuqaalka guud oo qura meesha marka la eego oo waxa weeyaan alkataa'ib markay soo saartay sawirada daawashada qura marka la eego hordhaca ayaa waxaa la arkaya meel holcayso meel gubanayso diyaaro holcayo niman waxa weeyaan ku ku niman yacni waxa weeye dareyskii xiran oo waxa weeyaan diyaaradda korayo iyo mid waxa weeyaan diyaaradda raa- ee calanka raayada tawxiidka lagu taagaa la arkaya marka weerarkan wuxuu u eegaa weerar khasaaro ba-an kasoo gaaray ciidanka maraykan iyo kuwa la saaxiibka ah ee keyaatiga waa ra'yigaasaan kasoo dhiibanaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan horta aad baan idiin salaamayaa bahda idaacadda fur- alfurqaan runtii war farxad leh oo wax lagu farxo ah aada iyo aad aada soo gudbiseen runtii aada iyo aad baan ugu faraxsannahay jabka gaalada gaadhay khaas ahaan maraykanka iyo kenya oo labaduba yihiin cadowga islaamka iyo cadowga ummadda soomaaliyeed marka aada iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay waana hambalyaynaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa in jabka iyo mid ka sii weyn uu ilaahay mataqaanaa ku kallifo oo garabkooda maxaan ku dhahdaa alla ka baxo awalba alla kuma jirin garabkooda ee ilaahay inuu mataqaanaa jebiyo muslimiintana ilaahay garabkooda galo oo guusha siiyo sidaa iyo hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu anoo ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan dhammaan waxaan salaamayaa walaalaha iyo howlwadeennada idaacadda intaa kadib waxaan rabaa inaan ra'yigay ka dhiibto bishaaradii ilaahi subxaana wa tacaalaa uu awliyadiisa iyo addoommadiisa uu siiyey iyo jabkii gaadhay gaalada ilaahi subxaana wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa awalan wa aakhiraa suma waxaan u mahad celinaynaa mujaahidiintii xabadka u dhigay howlgalkaas ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sharfay dhiigooda inay ugu aargudaan ummad badan oo la xanuunsanayd cadaawadda gaalada iyo dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka ay u geysanayso dowladaha shisheeye gaar ahaan maraykanka iyo diyaaradahooda duqeymaha wuxuushnimo ay ka wadaan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu cadowgaas uu noo jebiyey marar badanna uu noo jebiyo raggaas geesayaasha ah ee ilaahay subxaana wa tacaala naftooda ka iibsaday inuu ilaahay subxaana wa tacaalaa kor ka dhigo oo kor yeelo raayadaas tawxiidka ay maanta kor u qaadeenna ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku sharfo umaradooda ilaahay subxaana wa tacaala inuu sugo ciidankoodana uu sugo dhammaan walaalaha muslimiinta ah waxaan leeyahay haniian lakum haniian lakum xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam laa yajtamicu kaafiruun waqaatiluhu fi nnaari abadaa sala allahu calayhi wasalam waxaan leeyahay hawsha ha socoto cadowgana wuu jabay macnawiyan buu u jabay aragtihaan buu u jabay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu u laba jibaaro ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisana wuu dhow yahay intaas ayaan dhihi lahaa aada iyo aad baad u salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asalaamu calaykum walaal magacaygu waa khaalid yarow jooga magaalada muqdisho walaal haddaan fikirkeyga ka dhiibto waxaan leeyahay gaaladu weligiina jabba idin dambeyn doono waxaad dantiina ku jirta inaad isku daysaan dagaalkaad ku haysaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan haddana waxaa laydinku soo weeraray gudaha kenya ku baxsamaysaa marka daaqaha soomaaliya iyo gudaha magaalada muqdisho waxaan idin leeyahay marka waxaa dantiina ku jirto inaad isku daysaan marna mujaahidiinta kama daaliyaan inay dhis- inay korkiina ku qarxaan iyo inay ikhtiyaaraadka idinku dilaan mujaahidiinta waxaa leeyahay dabaladhifyada murtadiin ee dabaladhifyada gaalada gaaraa madaxdooda daagsada ku daagsada hoteelada iyo gudaha aqalka madaxtooyada meelana ku dhaafina meeshaad ku harataan ku dila gaar ahaan xildhibaanada xildhibaanada halalaayo mujaahidiine kuwaas ayaa ummadda dhibay iyagaa dejiyay sharciga lagu noolaanayo midka lagu dhimanaayo kuwaas qabta kuwaas ilaahay ay sharciga ku haystaan ilaahay baa mahadda iskale nasrigaas islaamka ilaahi subxaana wa tacaalaa ayaa soo gaarsiiyey Een, haddii la dhaqaaqo oo dadaal la sameeyo oo waxa la isku bayo oo gaaladan aan laga baqin runtii arrintaasina waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala cidda uu doono uu siiyo arrintaas waa arrin aan aad ugu farxay runtii intaan xogta helin ka hor magaaladan kasoo maqlay waxaa iri caawa aad baan u faraxsanahay markaan xogta helena kaba sii daranba caawa meela isgeeyaan la ahay maasha allah maasha allah ilaa la maanta leh intii aanu dhicin weerarka xarakada shabaabul mujaahidiin shala subax ay kula kalahday saldhig ku yaala gobolka laamo diyaaradaha dagaalka ee kenya ayaa waxa ay duqayn ka geysteen deegaanka dhunyac garoon oo hoostaga diif oo ka tirsan gobolka jubbada hoose meel laysugu yimid oo aroos ka jiray ayay diyaaraduhu duqeeyeen saddex ruux ayaana halkaasi ku dhintay bulshada deegaanka ayaa waxa ay ku farxeen markii ay maqleen kenyaatigii soo weeraray in xarumahooda ciidan loo dib dhaafay oo iyaga iyo maraykankii saaxiibadood ahaa la xasuuqay haddaba nabadoon isaaq macalin oo dadka deegaanka ka mid ah ayaa u warramay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaa waraystay weriye cabdifataax maxamed qaasim ee waxa u dhaceen waxaan ku idhi nimanka horta diyaaradda maalinimadiiba dadka iyo reerka iyay martay waa doraad haa haye adigu haddana goor toban saac ayay soo noqotay way haddana way martay way iska dhaaftay waa gartay
sideed saaca oo habeenimo markay ahayd bay weerarka ku gaadhay marka dadka isagoo hurdo ayay gashay dad hadiska ribaadiyo xoololey ay ahaayeen isagoo hurdo gasho adayjeedkun baa lagu helay arooska hadee wuu jiray laakiin marka wax aroos waxna dhaqaaq oo socday ma lahayna dadka wuu hurday waa hurdo hurdo ku jiray waa gartay arooska maalinimadii hore ahayd marka markaas hadda dambe waxay weeraraysa reerka wuu hurday isagoo hurdo ku sugan baa hurdada lagu galay waxa dad wax hurdo lagu galayna waa garanaysaa qaabka uu ugu dhacay waa gartay marka maxaa ka dhashay oo khasaare ah waxaa ka dhasho khasaaree saddex ruux waa dhinteen saddexna waa dhaawac waa gartay
lo labaatan iyo sagaal baa dhibatay oo lo eh dameer baa muxuu ahaay yaa labaatan yaa soddon ku eh waa gartay adigu dhibkaasa meesha ka dhacay dad ka dhintay saddexda qof saddexda qof maxay kala ahaayeen haddaad noo kala sheeg sheegto saddexda qof waxaa weeye islaan islaan weyn oo muxuu ahaayey weliba oo arooska u tagtay bay ahayd waa gartay midna laba caruur ahoo laba wiil ahoo ninka u wada dhalay bay ahaayeen saddexda ruux saasay ahaayeen kuwa dhaawaca islaanta weyn iyo gabdho yar iyo wiil yar weeye ayakan saddexdaas weeye marka arooskii ayay murug u bedeleen
arooska murug baa loo bedelay meehe ee abo aadi maartay baa ka dhacday marka maxay kula tahay sababta kenyaatiga ay u beegsadeen meel aroos ka jiro rayid uu joogo meesha arooska hadeeniya waa katale ilaahi weeye amuurta xag ilaahi ay ka socotaay waxaa weeye sidiisaba ninka gaalna moogta wax axsaanoo na dhax yaalla male mar kasta oon awood la moogtay waxna dhax yaalla malehe waa gartay sababta waxaa lagu dagaalamahayo dhulku iskuma haysana kitaabka ilaahi ee muxuu ahay malakalka allana siiyey baa lagu dagaalamahaya waa gartay
khayr allaha siiye guulna allaha siiye ee abaalgud weyn baa markii ayakana jawaab culus baa ayaa la siiyey jawaab culus culus culus oo nin kasta islaan meelu jooga uu ku farxay kuna qoslahayo ayaa la siiyey ayakani waxaad ula jeedaa weerarkii laamu ee shalay laamo shalay ka dhacay waad ku farxdeen bismillaahi raxmaan adiga ma ku farxaden maxay tahay ruux islaami oo islaamnimo sheeganayo oon ku farxin miyaa la arki maba la arkaye ciddii hataa laga dhammaaday ciddii hataa laga dhammaaday faraxin ay farxday waa guulaysaneen dadki waa ka sabri kardaaba layi
iminkana dhowaan maraykanku waxa uu dilay qaasim sulaymaani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan saraakiisha dowladda iiraan maanta ayaa lagu aasay magaalada tahraan ee caasimadda iiraan haddaba iiraan maxaa u qorshaysan sidayse noqon kartaa saamaynta dilkaas ka dhalata wariyaheenna abuubakar ibraahim geedi ayaa warbixin arrintaasi la xiriirtay inoo haya maanta oo isniin ahayd waxaa magaalada tahraan ee caasimadda dalka iiraan lagu aasay qaasim sulaymaani oo ahaa taliyo sare oo ka tirsan dowladda iiraan waxaana aaskiisa kasoo qayb galay tobannaan kun oo shiico caraysan ah aaskiisa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa hoggaanka dowladda iyo wadaadada shiicada dadka isugu soo baxay tahraan ayaa watay boorar ay ku xardhan yihiin erayo ay ka mid yihiin dhimashada maraykanka iyo dhimashada israa'il zaynab sulaymaani oo ah gabar uu dhalay qaasim sulaymaani waxay khudbadeeda ku sheegtay in maraykanka iyo xulufadiisa yahuudda ay wajihi doonaan maalin madow oo ka dhalatay dilka aabaheed taliyaha bedelay qaasim sulaymaani ayaa laba maalmood ka hor sheegay in bariga dhexe lagu arki doono meydadka ciidamo maraykan ah laakiin ilaa iyo hadda ay xiisadu taagan tahay ayaa waxaa la ogeyn in iiraan ka dhabayn doonto hanjabaadeeda iyo in kale inkastoo maraykanku uu wado laba aflayn sidoo kale hogaamiyaha iiraan ayaa ku dhawaaqay baroordiiq saddex maalmood ah isagoo ugu hanjabay maraykanka inay ka argudanayaan dhanka kale baarlamaanka maqaarsaarka ah ee ciraaq ayaa shalay oo axad ahayd u codeeyey qaraar lagu dalbanayo in dowladdu soo afjarto joogitaanka milatariga shisheeye ee waddankaasi kadib dilkii suleymaani laakiin trump ayaa wuxuu ku hanjabay inuu cunaqabateen kusoo rogi doono baqhdaad dhanka kalena wuxuu sheegay inuusan ka bixi doonin ciraaq haddii aanan la bixin qiimaha lacageed ee maraykanka kaga baxday dagaalkii uu dalkaasi ka galay haddaba qaasim suleymaani nin nuuce ayuu ahaa waxaa si kooban uga waramaya aqoon-yahan ibraahim saciid falanqeeya arrimaha geeska afrika iyo bariga dhexe kaas oo sidoo kalena ah dhaqaalayahan qaasim suleymaani wuxuu ku dhashay magaalo eraan ku taalo karmaan laydhaa waxa uu yaraantiisii kusoo barbaaray markaa uu kasoo jeeday qoys dhaqaal ahaan hooseeya sida wakaaladaha wararku ay xuseen markii taarikhdiisa la xuseeyey iyo aaaatoddobaatankii ayaa uu gacan yaree u ahaa kacaankii eraan raggii horkacayay halkaas ayuu dadaalkiisa ka soo galay sidoo kale wuxuu gacan yaraa u ahaa madaxda ama hogaamiyaasha eraan iyadoo markii dambena uu ka mid noqday i r g s ka kuwa loo yaqaano oo ah islamic revolutionary guard corpus oo ah ciidamada sida gaarka ama ilaalada sida gaarka ugu tababaran inay ilaaliyaan isla markaana daba taagan ee ilaalinaya kacaanka eraan qaasim suleymaani sidoo kale taarikhdu waxay xustay wakaaladaha wararka markii taarikh nololeedkiisa laga sheekeynayay inuu ahaa shakhsiyad saameyn fara badan leh gaar ahaana laga yaqaanay beriga dhexe aad aadna ugu xidhnaa ciraaq oo ah iminka halka lagu dilay maraykanku uu ku duqeeyey sidoo kale taageero la garab istaagay bashaar al asad suuriya sidoo kale waxaa lagu tiriyaa hogaamiyihii jebiyey nimankii isil iyaguna ka dagaalamayey suuriya iyo markii dambe suuriya laga saaray ciraaq ka dagaalamayay ee fallaagada lala tixgeliyana yihiin dee argagixisada adduunka qaasim suleymaani waxaa lagu tiriyaa markaa ragga xagga milatariga analysiska samaynaya ay eegaan shakhsiyad saameyn fara badan oo xoogan lahayd isla markaana aada ugu dadaalayay inuu ilaaliyo maslaxadda eeraan qalalaaso fara badan oo eeraan ka dhici lahaana raray oo wadano kale u raray oo intuu dagaalku ka dhici lahaa waddanka gudihiisa meelo kale u raray taasina ay tahay istaraatiijiyado de military ahaan iyo waddan ahaan la isticmaalo si aanu waddanku u noqon qormo kacsan ee u noqdo qormo negi in siyaasaadka kacsanaanta ee ka jira waddanka la raro political tensions wadano kale loo raro adigoo ka dagaalamaya meelo kale maslaxadda guud ee waddankaagana
intaasi kadib wuxuu ka waramay saameynta uu yeelan karo dilka qaasim suleymaani qaasim suleymaani dilkiisu wuxuu dhacay saddexdii bishii january labada kun iyo labaatanka dron ayaana maraykanku dron attack ayuu ku dilay weerar duqayn xagga cirka ah isaga iyo shan qof oo kale waxaa kaloo dilkiisa ku weelinaya dadka dhintay ka mid ahaa abumahdi almuhandis oo isaguna ahaa hogaamiyihii fallaagada ciraaq ka dagaalanta ama maleeshiyada ciraaq qaasim suleymaani dilkiisaas waxaa sida siyaasiyiinta ay qaada dhigeen lafaguraa arrimaha siyaasadda gibilka bariga dhexe gaar ahaan waxay xuseen saameyn taban oo xoogan inuu ku yeelan doono gibilka bariga dhexe gaar ahaan xagga arrimaha bulshada iyo isugooshidda agabka adduunka marinadii laysku marayey ee istaraatiijig ahaa sida hormus canal oo kale marinka hormus oo isaguna istaraatiijig ah kaasoo la xusay boqolkiiba koob iyo labaatan tamartii adduunka labadii kun iyo sideedii la kala iibsaday in ay soo martay marinkaas laguna tilmaamay ragga inta badan la fagura xagga marin biyoodadu inuu yahay marin istaraatiijiga eeraanna iyadu dul harhsanaysaba oo halka marinka ay adduunka ugu dhoofinaysay saliidda ah waxaa kaloo uu saameyn taban oo xooga uu ku yeeshay sidoo kale ay xustay kanalka aljasiira c n b c iyaduna ay xustay wakaalad ka faallota arrimaha dhaqaalaha iyo siiladaha adduunka in isla markii dilkaas uu dhacay shidaalka adduunku uu kor u kacay boqolkiiba saddex siiladaha adduunka taasoo ka dhigtay foostadii shidaalka ahayd inay noqoto sagaal iyo lixdan dhibic shan doolar oo halkii abid ugu sarreysay ay gaadho marka loo eego sebtembar labadii kun iyo sagaaliyo tobankii wuxuu sidoo kale aqoon-yahanku sheegay in suleymaani uu marar badan ka badbaaday isku dayo lagu dili lahaa
sida markii taarikhdiisa laga warramaye la xusay ninkani wuxuu ahaa nin dabinkabood ah dabinkabood oo aan uga jeedno in shirqoollo fara badan oo loo maleegay uu aad uu ka badbaaday shirqooladaasoo labadii kun iyo lixdii ay ka mid ahayd labadii kun iyo labiyo tobankii iyo labadii kun iyo labiyo tobankii isla markaana shirqoolada looga gol lahaa in isaga lagu khaarijiyo laakiin qadarku aanu keenin inuu halkaa uu ku naf waayo laakiin uu ka badbaaday waxaa lagu tirinayaa shaksiyad dabinkabooda ahayd oo aad u feejignayd taxadir fara badanna samaynaysay aadna ugaag dhoweyd hogaamiyaha ruuxiga ah ee ciraaq qaasim suleymaani wuxuu ahaa nin muddo badan la soo shaqeeyey maraykanka dilay waxay isaga iyo maraykankuba bahwadaa ku ahaayeen daadinta dhiigga dadka muslimiinta sunniyiinta ah balse waxaa muddooyinkii dambe iska hor yimiday masaalixdooda qaasim suleymaani ayaa dad badan oo muslimiin ah ku xasuuqay waddamada ciraaq iyo suuriya iiraan way hanjabaysaa lamana oga halkay ku dambayn karayso xiisada ka dhexaloosan iyaga iyo maraykanka iminka adduunka ragga la fugura siyaasadda waxay mar dhoweed xuseeyeen oo aada welwel uga qabeen in isgooshkii saliidda adduunka shidaalka tamartu oo haddii sidan wax kusii socdaan caqabado fara badan ay iman doonaan waayo shidaalka ugu badan boqolkiiba koob iyo labaatan sidaan mar dhoweed toole ka dhawaajinay waxay maraan hormus ayay maraan boqolkiiba koob iyo labaatan isaga waxaana loo tixgeliyay inuu yahay marin istaraatiiji ah eeraanna waxay ka mid tahay waddanada ugu soo saarista badan leh shidaalka xaddiga shidaalkay soo saartaa na waxa weeye maalintii marka la eego two point four million barrel laba dhibic afar milyan oo foosto ayay soo saarta shidaalkaasina marka loo eego wax soo saarkeeda kaalin weyn ayuu kaga jiraa oo dakhliga ugu badan waxay ka heshaa shidaalka wey ay dhoofinayso marka wakaaladda c n b c wakaaladaasoo la fagurta arrimaha dhaqaalaha iyo seeladaha adduunka waxa lagu kala iibsado waxay mar dhoweyd niman la faguraya ay xuseen in haddii sidan wax kusii socdaan ay iman doonto ascaarta shidaalka adduunku inay kor u kacdo korukacaasina uu sababi doono in mashaakil fara badan oo ah wax alaala wixii gaadiida ee dhaqaaqa caqabada ay ku iman doonto marka waxay ka digayeen in arrinkani aanu sii faafin isla markaana aanu saameyn ku yeelan gibilka bariga dhexe iyo gibilka aynu ku noolnahay guud ahaanba la sameeyo dadaallo fara badan oo lagaga hortegayo in arrintaasi ay u gudubto intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka dhuuxa wareysada oo qodobo kala duwan aydinku maqasheen intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي